أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha jimco walba ayaad hadahan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba waxaan kusoo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodda lihi doono isbuucan waxaan diiradda ku saaraynaa duqaymo xidhiir ah oo ay ciidamada kenya ka geysteen gobolka gadow gaar ahaan deegaanada dhaca xuduudbeenaadka tan iyo habeenkii ciidda duqaymaha ayaa geystay khasaarooyin kala duwan waxaana barnaamijka marti inoogu ah aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle oo xogogaal u ah dhacdooyinkaas sidoo kale waxaan waraysanaynaa xubno ka tirsan dowladda federaalka ah gaar ahaan xildhibaanada iyo sidoo kale waxaa barnaamijka u ballansan mid ka mid a maamulka degmooyinka duqaymaha ugu badan ay kenyaatigu ka geysteen sidoo kale waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa dareenka ee odayaasha dhaqanka ee gobolka gadow ay ka muujiyeen dhacdooyinkaasi waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaannu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba sida hordhaca aad ku maqasheen ciidamada kenya ayaa waxay duqaymo ba'an toddobaadkan ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka gadow gaar ahaan deegaanada dhaca xuduudbeenaadka ee hoostaga degmooyinka ceelwaaq iyo beled xaawo inkastoo khasaare nafeed aan weli la soo sheegin haddana waxay halkaa ku laayeen xoolo iyaga oo dad badan barakac iyo qalqal u horseeday ee waxaa marti inoo ah oo istuudiyaha inala jooga aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle ee marka hore soo dhowow marka xiga ee maxaad ka odhanaysaa ee ugu horeyn duqaymahan ay kenyaatigu u geysanayaan بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، waa ku dhowahay maaragtay idaacadda iyo barnaamijka jazaaka allahu khayr aljazaa Ee, runtii duqeyntan joogtada ah ee ka socoto maaragtay dalka guud ahaan gaar ahaan midaan hadda soo noqnoqotay maalmahan ee gobolka gedo waa waxa aan maaragtay garan karno waxaa lagu tilmaamayo dadka gobolka reer gedo haddii ay la yaabayaan ama ay maaragtay ku tahay dhabanahays ayagaa waxaan isleeyahay dhunsan sababtoo ah waxaa weeye horta waxaa u baahan in wax badan laga hadlo oo wax badan la iska weydiiyo kenya waa tuma reer gedese waa kuwama maxaase ka dhexeeya kenya waa dowlad maaragtay gaalo ah waa kaafirad gobolka iyo dadka degan iyo soomaalina waa dad muslima marka maxaa loo duqaynayaa su-aashaas hadday isweydiiyaan waa udoqonnimo anigu sidaasaan dhihi lahaa runtii xaqiiqatan wayna tahay oo waxa weeye maaragtay waxa ay ku haystaani waa kelimatu laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah waana wax soo jireen ah ilaahayna qur-aanka wuu ku leeyay walan tardaa canka alyahuuda walanasaara xataa tattabica milatahum meel kalena xataa yarduukum can diinikum in istitaacuu waman yartada minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir fa ulaa'ika xabidat acmaaluhum taariikhda iyo sooyaalku hadduu kaa dhumana waa dhumaysaa kenya waxa ay ku haysato iyo waxa ay maaragtay duqayntan joogtada ugu hayso gobolka kan oo runtii macni xoolo intaasoo ariya intaasoo xoolaa intaasoo mar walba la leeyahay waa wax runtii la isweydiiyo weeye waa wax calaamatu ju- calaamatu su-aal maca calaamatu alcajab israaca mar keliya lagu maaragtay xuso weeye marka waxaa meesha ku jiro waxaa la yidhi ninkii awowgaa dilay aabbahaana daba dhigay adigana ku daydayi doqonnimo waxaa ku filan inaad tiraah waa deris yani waa deris eesh deris hada waa tahay waan kuu soo laabanayaa waxaan siinayaa odayaasha dhaqanka ee gobolka gedo oo shirar kala duwan ku qabtay ceel waaq iyo ceel cadde waxaan ku hormaraynaa odayaasha ceel cadde iyo dareenkooda waxaa hadalka bilaabaya nabadoon nuur xirsi oo ah gudoomiyaha ee nuqabada waxaa xigi doona nabadoon maxamed qooje nabadoon maxamed nuur nabadoon indhayare iyo waxgarad kale waan la soconaa dhibka dowladda kenya ay ku hayso ee soomaaliya si guud gaar ahaan gobolka waxaan ognahay bishii ramadaan ee noonaga dhammaatay hadda dhexdeedii iyo awalkeedii iyo aakhirkeediiba duqeyn fara badan inay gobolka ka samaysay waxaan ognahay meesha la yidhaahda mubaarak oo hoos tagto walaayada ceel waaq ee dhulkeeda baadiyaha ah duqeyn fara badan bay ka samaysay waxaa la mid ah isla bisha iyadaa garsaal meel u dhow oo la yidhaahdo xiise uguur duqooyin fara badan bay ka samaysay beray ku gubtay waxay duqooyin kale ka samaysay meesha la yidhaahdo qayraamiso oo dhamaso hoos tagto laba hameyn oo isku xigto hameynkii u dambeysay dad abraa ah oo muslimiin ah oo meeshaas degan bay afduubatay wiil iyo maxaanku yidhaahdaa adeerkii kenya ay la aadeen waa la maqan yihiin isla bisha ayadaa aakhirkeedii meesha la yidhaahdo yaaqle oo ka tirsan walaayada eelcadde waxay ka samaysay laba hameyn oo isku xigtay laba duqeyn ka samaysay marka duqaynta kenya iyo gardaradeeda iyo dulmigeeda ay soomaaliya ku hayso gaar ahaan gobolka waa fara badan yihiin kuwaan hadda sheegnaana ugu dambaysay arrintan waxaan u arkaa horta waxaan ka warbixiya kenya markii hore soomaaliya ay kusoo duushay si gardarro ah oo bareer ah iyadoo ujeeddadeedu ay tahay inay dhul ayna lahayn ay xalaalaysato ayay ku soo duushay si xadgudub ah gobollo badan bay ku soo duushay oo qabsata intii ka dambaysay rag mujaahidiin aha dagaalkala hortegey way ku fashilantay way ku jabtay cadaawaddeedii hadda waxay ku soo hartay gobolkan gedo waxaa weeye gobolkan dhibaato badan bay ku haysaa iyadoon u kala aabayeelayn shacab qolo kasta dad duunyo waxay u aabayeelaysaa iyadoon la arag bay gobolkan dhibaato gaara ku haysaa gobolkana dad baa degan oo deegaan u ah dadkaa waxaa la siman dalkooda inay ilaashadaan baa la siman inay gacmaha iska laabtaan oo maalin walba inta lagu soo duulo dad layska kaxaysto dad layska afduubo oo layska duqeeyo oo wax walba lagu sameeyo oo ay shib iska ahaadaan oo dadku ay indhaha ka dhowrtaan suuragal maa waxaan leeyahay kenya gobolkan gedadan bay ka leedahay dadkaas deegaanka u ah oo ilaahay makaniyey dhulkan dalkooda ha ilaashadeen baan leeyahay waxaa markhaati cad oo muuqataa dhacdooyinka hadda ugu dambeysay oo gobolka ka samaysay dad shacab ahoo qaar masaakiin yihiin oo ciidahoodii joogaan bay waxna laysay waxna afduubtay dhacdadii hadda hameen hore iyo hameen saddexaad isku xigtay oo qayraamis ka dhacdaybaa yaa u ah maxay ahayd tusaale cad oo muuqda u ah tii waxaa ku xigtay maxay ahayd meesha la yidhaahda yaaqle yaa yaa ku xigtay oo iyadana caddayd tii xiise urguur baa caddayd tii maxay ahayd meesha la yidhaahdo mubaarak baa caddayd dhacdooyinkan hadda toddobaadyada ugu dambeysay iyo aakhirka bisha ramadaan dhexdooda wada dhacay oo dhan dhammaan hal shaksi oo shabaab ana shuqul kuma lahayn dadweyne maxay ahayd iska xoolo dhaqataa iyo dad masaakiina ayay halkaasi ku dhibaataysay ilaahigi boqorkaa wuxuu ka badbaadiyeyna ilaahay baa ku maadsan wixi ay waxyeeshayna haddee waa inay waxyeelayso ay dhibaatayso waaba ujeeddadii ayay usoo duushay sidaasay ahayd taasaa marka caddeyn yaa noogu filan dadka dhibaatadu ay soo gaartay ilaahigi boqorkaa baan yaan u baryaynaa inuu u boogadhayo oo dhibkii cadowgaas uu geystay ilaahay uu ka caafiyo inta hartay oo caafimaadka qabto oo weli hadda caafimaadka qabto oo aragtay cadaawadda soo jireenka ahe dowladdaas kirishtaamada ay dadka muslimiinta la daba taagan tahayna in maxay ahayd laga gurmado oo aan isku haleyn dambe iyo maxay ahayd jiif dambe aan loo noqonin oo layska dhiciyo taasna waan baraarujinayaa atada kenya ka wado soomaaliya amba geeska afrika cadaawad soo jireenah weeye oonu arkayno inay cadow islaam yihiin cadow soomaaliyeed yihiin cadow gada yihiin taa waxaa caddayn u ah kinyo waxay laynayso duqaynayso la dirirayso naftoodii ay laynayso xoolahoodii iyo ay laynayso guryahoodii ay gubayso waa dad shacbi ah dad shacbi ah oo gobolka deggan meelihiisa kala duwan weeye waxaanu arkaynaa inayna ayna raadinaynin qolo gaar ah ayna doonaynin wixii la yeelo dagaal niman baa kula jira ayagii lama diriraana waxay la dirirayaan waa shacbigii shacbiga unbay soo aadayaan mahmaah waxaa jirtay soomaaliya oo waxaa la yidhi shabeel baa waxaa la yidhi caruurtaadii waxaa laayay geel baa laayaa la yidhi arima geel ma laynina wuxuu yidhi caruurtaydi waxaa laayay waa ari marka halkaas waxaad garan kartaa shabeelku geel inuusan awood u lahayn uu ku dilo oo kula dagaalamo arigana uu layn karoos inuu cuno rabo hoos bannaystay sidaa oo kale ayay waxay u bannaysteen ayagoo arrinta ka- ka bilaabahaya inay shacbiga gada degan la diriraan laayaan ka aargoostaan wax alla wixii ay shabaab yeelo inay shacbiga ka goostaan ayay yay ku talagaleen waa cadow islaam waa cadow soomaaliyeed waa cadowka cadowga gobolka gado waxaan leeyahay dadka gada degan annagoon magac u kala yeelayn miyi iyo magaalaba waxaan u soo jeedinaynaa inay cadowgaas bannaystay oo ku soo duulay dadkoodii iyo dunyadoodii iyo diintoodaba bannaystay inay ay ka- ka- dagaal kala hortagaan akhyaartii odayaashii hore oo ka hadlay baan la qabaa sidii ay u hadleen dagaalku siduu u dhacahayo waad arkaysaan saddex qolo yaan la dardaarmaya anigu tala ahaan soomaali weyn waan la hadlayaa reed gobolka gadana waan la hadlayaa soomaali weyn waxaan leeyahay waad arkaysaan kenya waxay samaynayso kenya waxay waxaan u samaynaysa waxaa weeye gaaladii ka sarraysay oo taqaanan bay wakiilo tahay waa loo soo wakiisha halkan kenya dal bay naga haysataa dadna waa naga haysataa haddana waad arkaysaanoo intii annagu aan xorta u ahayn oon ayada aanan kolkii hore isku hayno baddii haya haddana ku darsatoy haysataa soomaali weyn waxaan ku leeyahay shabaab baasaana iyo gobollada deriska la'a kenya yaasaana arrintu way ka gudubta max- maxaa beled xaawo ka jiray kuwii dhinaca isku hayeenoo soomaalida ahay oo walaalahana lahaa ayaa ayaga maxay hadda kala taagan yihiin soomaali weyn waxaan leeyahay kenya waad arkaysaana kenya ha layska celiyo war kale anigu male kenya ha layska celiyo qodobka labaad gobolka gadaan ha leeh gobolka gadoow isku tasho isku tasho isku tasho waxa dadkoodii la afduubayo waa adinka waxa dadkoodii la duqaynaya waa adinka waxa diyaaradaha lagu xawaaraynaya waa adinka waxa argagaxa lagu ridaya waa adinka ma u malaynaysaan inaad u fa- inay inay iska kiindaynayaan ma malaynaysaan ha la dhaqaaqo anu waxaan leeyahay gobolka gada dadka jooga degmo kasta ha joogo tuulo kasta ha joogo ee, xuduud kasta ha joogo ha la galo wayna gashay ha la galo ha la aado wahaga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka gedo oo saxaafadda kula hadlay deegaanka ceelcadde weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha inta aanan u gelin ee dhanka dowladda federaalka iyo aqoon-yahanka martida inoo ah bal aan eegno ee odayaasha dhaqanka ee degmada ceel waaq oo iyaguna halkaasi ku qabtay shir saxaafadeed aniga magacayga waa buulle cabdicilmi buulle jareerku magaca dheer Ee, waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka ee ee, waxaan rabaa inaan ka hadlo cabasho aan ka cabanayno dowladda kenya oo nagu hayso duqayn ciidamadeeda cirka waxaan halkan ku fadhinaa odayaasha dhaqanka ee beesha sade ee degmada ceelwaaq ama aagga loo yaqaano ceel dheer oo laga hogaamiyo degmada ce- ee ceelwaaq waxaan halkan cabasho ka soo jeedinaynaa dhibaato ay nagu haysa dowladda kenya gaar ahaan duqayn xagga cirka ah ay nagu hayaan diyuurudaha kenya ee ciidamada cirka kuwaas oo duqayntooda ayna kala go' lahayn ayagoo dhibaato badan u geystay shacabka deegaanka ceeldheer duqayntaas oo ayna u meeldayaynin hadday tuulo tahay hadday cid miyi tahay iyo wixii la miday hadday duur tahayba ayaga oo duqeeyey toddobaadkan hadda aan ku jirno keliya caws qurum dhibaayow meesha la yidhaahdo een, maxaan ku dhaha lafageri e- e, meesha la kursi adabla gaajo xiise uguur kurfu kurfow khayraamiso diidihilowle aqalla'aar yaaqle qoryow taas oonan kala go' lahayn oo ay ku geysatay dhibaatooyin naf iyo maalba leh ayadoo dadkii shacabkaa uu ku dhacay argagax oo ay dhacday meeshay caawa duqayso ama maanta oo duqayso in laga qaxo oo meel horla loo qaxo oo meeshii loo qaxay haddana habeen dambe ama ama berrito ay duqayso oo dadka uu noqday lulumo biyo ka gureen walaahow uu noqday haddana meel kale loo cararo hadda shirkan waa beesha side dan kalena isuma keenin dhibaatada iyo dhacdooyinka dhacaya weeye waxa keenay isbuucan labaatan iyo sagaal meelood baa la duqeeyey isbuucan gudaheeda labaatan iyo sagaal goobood baa la duqeeyey goobta ugu yarna khasaara maal baa ku timid goobta kalena naf baaba lagu gooyey waxa samaynayana waa dowladda kenya waxaanan aaminsannahay cadaawad kale iyo inay dalka soomaaliya kusoo duushayba qabsan rabtaba oo maaragtay ciidamada joogana hadda een, kuwa uun dalka qabsaday ay yihiin midda hadda een, duqayntan ay tahay sidii ay dhulka ku qabsan lahayd soomaaliyeed ee, gobolka gada xaduud baan la leenahay annagu dhibaatada si zaa'id ayay noogu dhacaysaa xalayto waxaa la duqeeyey firiweyne qayraamiso kushaana ee, meesha la yidhaahdo xiisoo guur wareey ee, warbeenla dhul fara badan adabla gaaja habeenkii xaal ahaa labaatan toban iyo toddoba goobood baa la duqeeyey toban iyo toddobada goobood waxaa dhacday in dadkii reemiiga ahaa ay shaah karsan waayaan dabka la shidi waayo dabba haddii la shido gantaalka waa dul taagan yahay safartii iyo dadka masaafurka ahi oo safrayay way safri waayeen maxaa yeelay masaafur hadduu safra waxay samaynayaan inay dab shitaan shahkarsadaan sahaydooda ay meel ay ku isticmaalaan ay helaan mar hadday sahayda isticmaali waayeen socodkii uu yaraaday dhibaatadaas dowladda kenya nagu haysa ilaahay baa mahad iyo shukri leh annagoo ah ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka gobolka gedo gaar ahaan degmada ceelwaaq dowladda kenya waxay nagu haysaa faragelin ayadoo kolka horeba ku haysa faragelin dalkiiba inay si sharci darra ay ku soo gashay cid uga raalli noqotayna ma garanayno iskuna magacowday inay tahay amison inta sano oo ay joogtay waa la yaqaanaa afartan kilomitir yaa u fogeed meelaha qaarna waxay ka gaartay adiga ilaa baar dheer meeshaas maalinkay timidii maanta inta ka dhexayso waxyeello soomaaliyeed yay nagu haysaa kadartay kadartay bay maraysaa hadda hadda heer waxay gaartay shacbigii soomaaliyeed ay gumaado meel ay u qaxootay noqdaana la garan la'ay kenya inay dowladda maaragtaa een, gobolka gedo khaasatan oo beesha sida ay degto inay weerar ku hayso joogto ah oo aan kala go' lahayn habeyn imaanin ciidamada cirka horna waxaa loo dhameeyay og tihiin dad badan baa la dhameeyey oo ciidamada lugta dhameeyeen oo masaakiin ah oo waxmagarad ah oo maate ah yaa la dhameeyey oo maaragtaa oo jid iska mar ama maarata reer degan bay lahaysay Een, waxay hadda u soo jeesatay habeenkii reer dadka degano reemiyiga inay dab shidan waayaan waxay gobolkan gada u geysatay wax la soo koobi kara ma aha toddobaatan iyo saddex qof toddobaatan iyo saddex qof oo ay ku dishay ceelwaaq oo ay ku dishay dhamasow oo ay ku dishay ceelcadde oo ay ku dishay tarako oo ay ku dishay faafxadhuun oo ay ku dishay cabdiqayr oo ay ku dishay meesha la yidhaaha daarsalaam oo ay ku dishay garileey toddobaatan iyo saddex qof bay dishay oo gobolkeeda u dhashay oo- oo shacab ah oo mawaadilkii dadka dadka dalka deganaa ah waxaa ka sii dheer shirkadihii hormuud ee ganacsida soomaali ay lahaayeen ee waddanka soomaali ahaa waxay gubtay qadijo xaaji waxay gubtay dhamasow waxay gubtay ceelwaaq waxay gubtay xiise guur waxay gubtay dhuntoow waxay gubtay cawsqurun waxay gubtay gariley wax allaala wixii shir- waxay gubtay dhiyacgaroon waxay gubtay dhoobley waxay gubtay diif waxay la diriraysaa hantidii soomaaliya ama dhaqaalihii soomaaliya ama noloshii soomaaliya ama dalkii soomaaliya la diriraysaa waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka ee degmada ceelwaaq iyo shirkoodii jaraa-id aqoon-yahan cabdulaahi waad maqlaysaa dareenka ay bixiyeen odayaasha dhaqanka hadday ahaan lahaayeen kuwa ceelcadde ku shiray iyo kuwa kale ee jooga ceelwaaq maxaa kaaga baxay oo odayaasha iyo cid walba oo ka dhiidhiday duqayntaas iyo maaragtay dhibaatadaasi horta waxaan leeyahay baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayr aljazaa laakiin arrintu waxaad moodaa inaynan dhaafsiisanayn hadal oraha soomaaliyeed oo tiraahdo cadho qamuunya kagama darto wax weyn maaha korkaa ku cuncunayo waad cadhaysan tahay oo maaragtay waxaa ku haya islaamis baalka la yidhaaho waa xoqidii baad maaragtay kari weyda markaasaad qan- fu- maaragtay farri qaniinsata oo xoogaa isciilkaambida Alas, waa yani markaas kagama darto waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa rag weeye laakiin waxaa la rabaa intaa in lagu daro waa eh, maaragtay in intaa lagaga sii dhowaado ayay u baahan tahay odayaasha warkoodu waa war fiican laakiin waxay rabtaa in lagu daro warka waran in lagu daray rabtaa kenya xuduudda aad- ay degan tahay dalka ay degan tahay oo xudka xadbeenaadka soomaaliya iskale waxaa weeye waa waxaad ogtihiin oo taariikh oo macruufa waxaad maaragtay dhibka idiin geystaan ama idiin geysan jireen ama maaragtay soo jireenka ah kolley waad ogtihiin marka hadda intay goori goor tahay inaad aada iskaga fiirisaan oo maaragtay aada iska dhicisaan oo waxa weeyaan iftiinka jira iyo maaragtay mujaahidiinta walaalihiina oo la- da- maaragtay wiilashiinniya oo laga yaabe inay maaragtay gobolka buuxaan ay joogaan garab siiya iska fiirsha warkaani waxaan maaragtay aada ugu wajahayaa odayaasha ceelcaddo joogaahe waa ma mudna ku dhejinta warka codka ayaga maaragtay jazaahum allahu khayr ceelcadday joogaan ceelcaddana waa garanayna ninkaasi meeshuu ka hadlaba waa nin qorigiisii haysto jihaaday laakiin nimanka kale ee odayaasha ama maaragtay qabaa'ilka oo maaragtay meelihii uu kenyaatiga jooga jooga haddana dadka la duqaynayo ay dadkiisii iyo xoolihiisii yihiin ee arrinta ayada ah iska dugsanayo waxa ku soo socda ayaa ka daran dadka warku la rabo inay dareenkooda bixiyaan maantay waxaa weeye waxaad haysataan fursad aada qaali u ah fursad qaali ah waxa weeyaan kuwa xataa miyiga oo xoololeyda oo saa loo duqaynayo ogaada ogaada caruurtiinna iyo xoolihiinna iyo maaragtay eh, dadnimadiinna iyo diintiinna oo waxa ugu dambeeyo ra-sumaalka qofka ah waa waxaa weeye haddaadna difaacin oodnad maaragta waa waxaa weeye waa tegid weeye laakiin eh, dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay dowladda federaalka uga hadli weysay duqaymahan iyo gumaadka ay kenyaatigu ka wadaan gobolka gedo saa markii kenyaatiga wax la gaarsiiyo waxaad arkaysaa madaxweynaha oo tacsi u diraya laakiin eh, ilaa hadda dowladda federaalka qof ka hadlay ma jiro ee dhibaatadan maxaa ugu wacan waa su-aal muhiim ah weye laakiin aada iyo aada su-aashaasi waxay wajihi ugu tahay oy aada ugu toosan tahay oy aada ugu quman tahay in ayagii la weydiiyo waa joogaan waa xayun yursaq way maqlayaan wuxuu yidhi ninkii ninka u duur xulayey igama dhegayarida ceelka ha igu ridin bal warkaas si fiican ha u dhuuxa dadku hafsahma soomaali baan ku hadlayaa talyaani iyo ingiriis midna kuma hadlayo ceelka ha igu ridin igama dhegayaride oo fiirsada ayaga ha la weydiiyo su-aashaasi wariyo aniga ma garanayo ayaga ha la weydiiyo waa tahay eh, kolley xiriir waanu la sameynay dowladda federaalka ah waxaa jira xildhibaan laakiin bal markan waxaan eh, siinaynaa sahal macalin aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq waa meelaha ugu badan ee duqaymaha ay ka geysteen kenyaatiga sahal ku soo dhowow idaacadda alfurqaan iyo barnaamijka diiradda jimcaha waad mahadsan tahay weriye eh, filibiin Eh, waan isoo dhaweynayaa diiradda jimcaha adiga ka qaybgalayaashaada aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa tahay ugu horeyn eh, waxaad warbixin naga siisaa bal ee duqaymahan xaddhaafka ah oo ay ciidamada kenya ka geysteen deegaanada dhaca xuduudda dabcan waadna maqlaysay een, dareenka ay ka bixiyeen odayaasha dhaqanka arrinta iyada waxaa weeye waxbaa ka jiro sida odayaasha ay sheegayaan waxa jira weeye dhibaatooyin fara badan oo soo daashaday ayaa ka jiro deegaankan ceelwaaq muddo badan wax hadda bilowdaan ilaa iyo muddooyin fara badan oo sanadadan soo dhaafnay ilaa iyo ku- sanadkii laba kun iyo labayo tobankii ilaa haddeesaan bay iskaga socotay dhibaatada markaa dhibaataan loo meeldayin oo dad iyo dunyaba la helaa jirto oo diyaaradaha ay geysanayaan intaa waxaa dheer ciidda maalinta xigtay habeenkeedii waxaa la galay ciidamada oo kenya waxay galeen gudaha afartan kilomitr meelo u jirto xuduudda ayay galeen waxay ka soo afduuleen dad sa- dad rayid ah oo reer gura oo duur degan aafadihiiba habeenimo weerareen oo guryihiina aqalwarigina waa la gubay laba ninna meeshaasaa lagu soo afduubay Eh, sida maqaalaha aan lagu soo gaarsiina waxa weye gaarisaa la geeyaa yaa maqaalo nagu ah maraan la xiriirnay qolooyinkan amsonta oo deegaanka ah maxaa marka khasaare ah oo ka dhashay gaar ahaan ee duqaymihii soo bilowday tan iyo habeenkii ciidda horta dhulka eh, ateena ma lahan oo dee atooyinka waa go-an yihiin oo dhamasi halkaas ma maqlayso dhamasa dhibaatada eh, asduubka halkaasoo ka dhacay eh, nawaaxigeeda dadka marka wax badan lasama maqlaayeen haddana waa reer guuraa intooda badan telefoon ma haysaan waxaa uun maqaalo lagu hayn halkaas eh, dhibaato fara badan xoolihii diyaarado intay bamgareeyeen habeenkaas iyo habeen ka horreysayba eh, ari fara badan uu ku dhamaaday guryana ay ku gurteen intaasaa maqan lug ah habeenadan soo dhaafnay xalay iyo habeen horena isgaarsiinta hormud ilaahin baa ka badbaadiyey magaalada magaranaysaa ee xiriiriso gobolka intiisa kale oo garbaari in halkaan ugu xiriiriso ee gantaalo fara badan baa ku dhacay layrkaa u dansanayd marka wax layraa malaa marka ilaahin baa ka badbaadiyey ilaa toddoba gantaala lagu dhuftay nawaaxigeeda iyo gaararka dhinacyada u dhow dhow waa halkee magaaladaas waa ceel waa eh, meesha eh, xiriiriso eh, ilaa iyo garbaari iyo xuduudda anlaan magaranaysaa gobolka ateenana xiriiriso ma waxay ku taallaa ceel waaq ha ceel waa shan iyo toban kilomitr u jirtaa Eh, marka waa bitii centralkayd oo halkaasi maraysay oo dee eh, xiriirinaysay ilaa iyo ceel cadde iyo ceel eh, magaranaysaa garbaari iyo dhulkaas haddaan dib ugu laabto khasaaraha waxaad ii sheegtay inay laayeen ari badan intee buu la egyahay arigaas Ah, walaal eh, marka adna waxbay kuu sheegayaan adiga waxa weye dhaawac baa aad dhintay oo marka hore waa lasoo sheegay kontomey neef oo ari baa dhimatay marka horreysay kadibna dhaawacii eh, ari kale oo eh, la sheegay oo ilaa soddon baa dhintay Eh, ma jiraan khasaare nafeed oo dhanka ee dadka ah wax nafa hadda noola sheegay ma jiraan dadka way kala farxadeen gaarlaha markay meesha ay gaaraanba markii guuxooda la maqlo dadka way kala yaaceen marka duurkaasaa loo kala carraa marka marka halkaasay bamgaraynaysaa sidaasaa ariga dhibaatada ku gaartay dee waxa la sheegayana ma aha waa iska joogto oo cid kasta ogoodee hadda ka horba sidaas oo kale ku xagga koonfurta sanadkan soo dhaafnay sideetan neef oo ari saas oo kale ah yaa dhibaatadaas gaarto arigaas ninkaas uu kaga bahay nin kaloo reemiyasna waa tahay Eh, marka laga yimaado si guud eh, dhibaatooyinka iyo duqeymaha ay keniyaatigu ka wadaan deegaanada dhaca xuduudbeenaadka adinku ka maamul ahaan gaar ahaan ceel waaq maxaa idiin gaar ah oo dhibaatooyin ah oo aad noo sheegi kartaa anagu wadda diyaaradahan aan xadka lahayn oon u meeldayeynin gantaalada iyo madaafiicda ay tuurayso ayaa dhibaato fara badan dadka ku hayso iyo magaranaysaa eh, ciidamo aan cidna xukumin oo eh, iska gaahayo soomaaliya de gudaha intay galaan dadka iska iska laynhayo oo iska afduubhayo dhibaato ku samaynhayo cid looga dacweyn aanan jirin way jiraan sanadadii aan soo dhaafnay two oo sevenkii nasirkeeda ha- magaalada dhexdeeda intay soo galeen ba habeennimo ayay aroortii ciidankii iyo markaa diyaar garoobay ayay soo galeen dhinac ka soo galeen ayana eh, waa la israsaaseeyey nasirkeeda meesha ku dhintay waan qaadnay gedigaasaan geynay oo soomaali ahaa ha soomaali ciidankana uu ka tirsan soomaaligu ahaa sidaas weeye marka eh, waxaa kaloo dhacday laba kun iyo toddobadii eh, shirkadda Hormu- hormuud shaqaalaheedii laba nin oo waardiye ah habeenimaa loo tagay gurigaa lagu jibiyey ceelaa lagu bawantan la deldelay ayaa haddana isbulatiif lagu xidho guriga lagu dumiyey dhibaatadaas way dhacday cid magaranaysaa wax ka qabatayna ma jirto sidaa way u socotaa xagga koonfurtana waa saas oo kale oo dee magaalada waa way ballaaranta deegaanka inta hoos timaado deegaana marka waxa la tirkoobi kara ma ahan naf iyo maalba xoolaha waa saas oo kale geel fara badan waa la laayay oo hal qoysoo laga laayay laba iyo toban hal qoysoo laga laayay eh, eh, sideed oo waan haynaa waxaasoo waxaasoo dhibaato ah waa tahay Eh, maadaama marka een, dadkii shacabka ahaa sidaa loo beegsanayo oo adinka aad u sheeganayseen mas-uuliyadda maxaa diidaya marka in adiga qudhaada ay ku duqeeyaan ama ay ku toogtaan ciidamada kenya walaal wax diidaya ma jirto anigu eh, ciidamada meeshan la joogo goortaydaan kuu sheegayo ninkaas gaalka uu dhintay awoodii ciidanka waxaa weye markii eh, ay meesha yimaadeen oo dhaqaalihii uu ka burburay way kala yaaceen muqdishoy galeen kismaayo baydhaba galeen kismaayo galeen meelaysa gelin ma jirto marka hadday kala yaaceen wax yaroo haraabaa soo haray maalinku ninkaas gaalka naga dhiman hayo guriga square baa laga qabtay oo ciidamada kenya ayaa waxay ka qabteen square aaway eh, eh, ciidankii s n a halkaan joogay ninka gurigaan la aaway carruurteedaa la weydiiyey ma joogaa lagu yidhi barqa waxay ahayd hal nuuc- hal sa- ah, nus saac bay ahayd marka markay iga waayeen aniga way kasoo noqdeen ciidankii oo dee magaranaysaa ee kor kasoo galay magaalada markaa soo socdo iyo ayagaa isku darsamay anaa dee gees kalaan ka joogay magaalada marka horey bay xabad ugu bilaabeen sidaasuu ninkan sarkaalka ku dhintay marka wax diidaya ma jiraan anigu eh, inay soo ataagaan dilaan ayagu waa u qorshaysan tahay Eh, sidaasaa hadda kahor laisoo ataagay anigu arrintaasi marka sow markhaati cad uma ahan in dalku uu ku jiro gumaysi Ah, markhaati cad weeye arrintaas waxa geed loogu soo gabanaya ma aha waa markhaati madoonto inay dhibaatada dhulkan ka jirto dadkan shacabka oo la xasuuqay waxba loogu imaan maayo Eh, dad loogu dad iyo biyo midna loogu imaan maayo haddee sidaa kusii socoto maxaa yeelay gantaalo aan cidna loo meeldeyin oo habeen laiska tuurayo halkii gooba lagu dhufanayo shan gantaal toban gantaal lagu dhufanaya meesha ka socdo marka dhibaatadaas way jirtaa waxaana daliil u ah hadda dadka la afduubahayo u dambeeyey maalintii so- iida la iiday maalinta ku xigtay oo axad ahayd oo ilaa aan iminkaan gacan lagu haynin cid lagala xa- lagala xadsiinaya jirin ee laleeyahay ciidankan waa kuwa argagixisada dibata a t b haddaan wax kaa weydiiyo dadkan ay afduubteen ee kenyaatiga dhowaan tiradooda waa imisa waa laba wiil aabiyi weeye ee sahlow ee iyadoo dhibaatadaas ay halkaa ka jirto haddana waxaad soomaalida u sheeganaysaan inaad tihiin mas-uuliyiin ganacsatadii waxaad ka qaadaysaan canshuur ma difaaci kartaan hortiinna ayaa lagu afduubanayaa ama lagu dhacayaa ama xarumahoodii ganacsiga lagu burburinayaa marka sow ceeb idinkuma ahan mas-uuliyadda aad sheeganaysaan ha ceeb weyn way tahay annagu waan sheegnay waan sheegnay hadalkanaga wuu dhammaaday Eh, waxaa weeye wax badan baan hadalnay hadalnay afkanaga maanan maanan qaban waan hadalnay waan hadalnay hadal hadda wuu naga dhammaaday waa tahay sidii bay iskaga socotaa baashu hadda ka hor baa waxaa dhacday eh, laba nin oo walaalo ah ayaa lo' ka dhintay eh, habeennimo eh, nin baa wuxuu yidhi eh, beriga diinta aysan si fiican dadka u gaarin kacabdiqaadirow kacabdiqaadirow kacabdi- ninkii horaa yidhi kii kalena wuu daba orday muddo markay u dahayeen oo soo noqdeen oo xag u boyeen oo gudmar u qabtay wuxuu yidhi wareedhe hebelow caaw kacabdiqaadirow waa naga dhamaatay buu yidhi Eh, welina gacanta kuma hayno xaaladda waa sidee
waa hadda gar- waxaa weeye anagu dawladda soomaaliya ayadaa shaqadan waajibkan iska leh waxaan u sheegaynaa waxa- waxay soo gaarayaan ma jirto dadkan waa la baabi'iyey dalkan waa la baabi'iyey wax badan baan ku celinay ku celinay haddana waan ku celinaynaa waan ku daalnay marka walaalu sidaa wey xaalka anagu waa tahay tusaale cajiib ah ayaad u soo qaadatay ninkii shirkiga ku dhacay ee u qayshaday sheekh cabdulqaadir marka hadalladiinnan iyo tafaasiisha aad ka bixinaysaan ee dhibaatada soo gaaraysa bulshada iyo sow uma eka shimbirayahow heesa hees wanaagsan heesa haa dhinacaas marka laga eego way noqonaysaa maxaa yeelay haddii dhibaato intay ku gaadho oo ay ka- dhibaato kaa weyn oo adiga aad wax ka qaban karin mas-uuliyaddaada aadan hayn eh, waajibka ku saaran waxaa weeye inaad gudbiso cidda kale oo eh, mas-uuliyaddaada aad u gudbiso sidaa weeye haddii wax laga qaban waayona dee waxay u ekaanaysaa dee sidaa sheegayso simbiriyo heestay noqonaysaa idinkuna heesta ayaad halkiina ka sii wadanaysaan annagu dee heesta eh, inta nafta aynagu jirto waan sii wadaynaa heesta sidaasaan usii haynaynaa Eh, inta annaga nafta nagu jirto waa haddii ay hees wax tarayso annagu gacmaa laaban mayno insha allahu raxmaan eh, goorteedana waa jawaabteeda waa la maqli doonaa haddii alla idmo waa tahay ee sahalow ee laakiin waxaa laydinku eedeeyaa markaad warbaahinta ka hadlaysaan inaad marin habaabisaan bulshada tusaale ahaan hadda ciidamada kenya adiga qudhaada way kula joogaan degmada ceelwaaq saaxiibo ayaad tihiin waxaad tidhaahdaan ee ciidanka kenya waa walaalaheen kii dhulka joogay waxaad wada cabaysaan sigaarkii qaxwihii waad wada cunteynaysaan askarigii kale ee kenyaatigana wuxuu duqeynayaa shacabkii aad mas-uuliyadda u sheeganayseen marka arrintaas ma tahay mid habboon walaalow eh, walaalow arrinta iyada anagu eh, kenya walaal lama nihin saaxiibna lama nihin Eh, haddii ay saaxiib aan ahayn waa horey saaxiibtinimada yahay wixii ayaga ahaa oo eh, saaxiibtinimada ahaana way dhammaatay marka dan baa jirtay laakiin saaxiibtinimo joog- joogtaa ma jirto dantii markaas ay no- ay nagula saaxiibtayna way dhammaatay hadda wax saaxiib oo nahay ma jirto dadka nagay laynaysaa eh, dunyada nagay laynaysaa eh, dadka nagay burburinaysaa eh, isgaadhsiinta nagay burburinaysaa uma kala aabiyeelayso danahooday u joogaan awal mamandate kuma soo gelin laba kun iyo kob iyo tobankii bishii octoobar lix iyo tobankeeday soo galeen Eh, anigu maalinta iyada ah ah, idaacaddan ka hadlay waa la weydiiyey markaan sheegayna maxaad u sheegtaa lagu xiran xoog inta laga qabtay oo ciidamada laigu dalbaday baa la xiray oo xurriyadda laga qaaday marka ilaa ay laba kun iyo kob iyo tobankii la hadeer sidaan bay u socotay marka hadde xerooyin bay iskaga jiraan ayaga ay isku ilaaliyaan oo halka hadduu marayana shabaabna shaqo kuma leh mana la dagaalamayaan Eh, dalkooda gudahooda ka dagaalamaya shabaab waxaa sababta ay marka dalkanaga u duqayn hayaan oo ay u baabi'in hayaan ujeedo weeye iyo eh, eh, eh, dad gaar oo loo jeedo soomaali oo la baabi'inayo sidaasaan u arka anigu markaas ma waxaa lagu xiray ee, maxaad u sheegtay oo aad uga hadashay soo gelitaanka ciidamada kenya ha maxaad u sheegtaa lagu xiray laba kun iyo kob iyo tobankii waxaan soo galnay maarso sideedeedii ayaan soo galnay ayagana waxa weeye waxay soo galeen ayagana laba kun iyo kob iyo tobankii octoobar lix iyo- lix iyo tobankeeday soo galeen marka eh, maxaad u sheegtaa lagu xiray anigu xorriyadda laga qaaday yaa ku ilaa ra- haddeerna dee maandayda kusoo galeen hadda codkeed kartaa ma jirto sidii bayna ku joogaan xerooyin bayna iska degan yihiin oo isku ilaaliyaan golol waaweyn bayna ku jiraan marka halkaasay mushaarkooda ku qaataan cidda xasaas hadii ay cidal cuqabtaanna ma leh jawaab baana ka sugaynaa inay ka soo jawaabaan dadka rayidka oo lagu xadgudbay xu- eh, xorriyadooda la qaaday oo la dhibaateeyey oo xoolahoodii la laayay oo guryahoodii la gubay meeshan waxaa ka jiro xaquul aadami wax ka dhanaa ka jiro xadgudub fara badan baa ka jiro oo aan lasoo koobi karin dadkan ugu bahay tirkoobna maba lahanba yaa loo sheegayaa haddaan maanta sheegnoo sheegno waan tan iyo jabnay saan u sheegaynay innagu ama- iminka aniga waxaan ahay target sidaa markaan u warramayo eh, aan warkaan u sheegayo target baan ahay anigu marka ad- kenya ma galaanigo hadeer xuduud xuduuda lugta ma saaro maxaa yeelay waan culoo dawladdanadii ayaa la dirisay dadkana ay laysay ani marka inaan eh, eh, hoos galo ama dalkeeda aan galo eh, ima siinay dameerteydu waa tahay sidaa wey xaaladdu hadda ka hor waxaa jiray shan gabdhood oo reer miyi ah oo ay ciidamada kenya ku kufsadeen xuduud beenaadka dhacdadaasi waxay ahayd mid weyn maxaad uga hadli weyseen oo aad uga aamusteen walaalow arrintayda wey jirtaa waxay ka dhacday degmada belxa way ka dhacday wax la soo koobi kara maahan kuwa la kubsanhaya iyo kuwa la laynhayaba isku si weeye xasuuqa wuu iska socdaa Mm, taariikhdana waa diiwaankan wuu qorhayaa waxaan sugaynaanay inaguna kenya soo qaxday oo soomaaliya kusoo qaxday iyana waan sugaynaa insha allah gisadeedana maalin waa la helayaa insha allah arrinta iyada ah. marka sidaa weeye Ee, dadka deegaanka hadda waxaa bilowday kacdoon odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilka waxay ku shireen ceel cadde iyo ceel waaq oo hadda aad igala hadlayso Ee, bal ka waran haddii ay kenya soo saarto war ay ku sheegayso in odayaasha iyo cid walba oo ka gilgilata dhibaatadeeda ay yihiin argagixiso adinku ma ku raacaysaan sida horeyba la idinka bartay argagixiso ciddii ciddii ciddii laga taagsoon yahay ama eh, in ma- magarata eh, lagu turto la doonayo ayaa layahay argagixiso haddii eh, arrinta iyada ay dhacdo gacmaha la laaban maayo shacabka annagana wuu kacay Eh, hadda jawaab baa la sugayaa haddii jawaabta iyada raggaasi lagu keeni waayo kenya kusoo ay kasoo jaabi weydo oo xorriyadda u soo celin weydo oo baljas bixin weydo Eh, dee shacabka soomaaliyeed wuu dir- wuu dagaalamayaa Eh, intay naf ku dirto oo qof ka dambeeyo wuu dagaalami doonaa insha allahu raxmaan marar badan dhibaatooyin soo gaaray shacabka gobolka gedo waxaa ka jawaabay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida weerarkii ceelcadde kii gaarisa iyo kuwo kale oo badan hadda haddii ay ka jawaabaan dhibaatadan oo ay weerar u geystaan ee kenya ma soo dhoweynaysaan
inagoo shabaab ma taageerayno Eh, wax argagixiso wey caalamiya weye kuwaas ma taageerayno dadka deriska ah oo nagu teersan waa soomaali inta lasoo dhex maro oo ayaga laga soo gudbo in annaga dadkanaga meesha laga laga ugaarsan rayidka ah oo la qaato oo eh, la geeyo eh, gaarisa in nairobi la geeyo haddee halkaas waxay u ekaanaysaa in shacabka la isku gubahayo oo eh, soomaalida laisku laynhayo Ee, laakiin eedaas mid la mid a idinkaba way idin qabanaysaa sababtoo ah ciidamada kenya markii ay ka soo tallaabayeen xuduudbeenaadka oo ilaa baar dheere ay imanayeen sow adinka idinma soo dhex marin oo ceel waaqda aad joogto sow ma ahan meeshii ay ka soo tallaabeen
inagu maana soo gelin maandayda kusoo galeenna ma jirto caalamkaa og soomaaliya o dhan baa og awood bay kusoo galeen welina awoodbay ku joogaan baarlamaanka soomaaliya laga rabaa ayagaa laga doonahayaa inay qaraar ka soo saaraan ay soomaaliya ay ka saaraan ciidamada kenya dalka ka saaraan oo ay yidhaahdaan nooga baxa dalka Waa sida jirta.
kaalena kuma soo gelin Mm.
Eh, awood bay kusoo galeen waa tahay kaasi wuxuu ahaa sahal macalim aadan guddoomiye ku-xigeenka degmada celwaaq ee dowladda federaalk ah ee aan ku soo laabto istuudiyaha aqoon-yahan cabdulaahi waad maqlaysaa mas-uulkaasi ee dowladda ka tirsan maxaa kaaga baxay runtii wax lagu qiimeeyo kolley de waa maaragtay sadar muuqda su-aal ka dhambay soomaalidu tidhaahdaa nin kenya cambaaraynaya oo saa u hadlaya oo bahalkayga haddana guddoomiyaha ayaga ay dhisteen oo meeshaa u joogo isma waba isma qabadsiin karo isma qabadsiin karo lugta iyo dhegtaan hal mara fallaar kaga dhejiyuu yidhi markaasuu yidhi isqabadsii warka soomaaliga u fiirsada ninkaa warkiisa adinku isa saaro isqabadsiiya dadka ariga laga laayay kuwa inta la waday meesha lagu soo dilay weliba inay asaga ku jifo yihiin ayaan rajaynayaa waabaga yihiinba markay ugu fogaadaan waa isku famil markay ugu sii yaraadaan oo soto soto hoos hoos lasii gaarana inay asaga isku reer yihiin baan aad u rajaynayaa haye marka waxa uu gabdhaal kabilaah caleyk fiiri kalaam hada ilaahay baan idinku dhaarshay yacni aawey ninkaas waxaan dhihi karnaa xaqiiqatan cambaarayntiisaan waxaan dhihi karaa eh, maaragtay waa ta- waa waa waa baadiyeyn waay waa baadiyeyn dadkuu fariisinaya hebelaa cambaareeyey oo saas yiriye idaacadaha in laga dhuur rabaa oo dadku ay maaragtay wixi- war waxaad shay afkaaga iyo qowlkaaga qowlkaaga iyo ficilkaaga waa inay iswaafaqaan adduunka waxaa weeye wa- haddii waxaa la yidhaaha miisaanka ama halbeega wax lagu cabirtaahe shay walba wax lagu cabir uu leeyahy caqliga cabirle caqliga bini aadamka ayaa halbeeg iyo wax lagu miisaamo leh si loo ogaado qofku caqligiisa intuu dhan yahay ya ma konton baa ma ka sareeya ma ka hooseeya ma marka maxaa la ay halbeeg oon adeegsan karno ninkaasaan isticmaali karno muxuu yahay kenya u cambaarayna gabdhay kufsatuu leeyahay ee marka ma- intaasoo ari khali ari ari muxuu sheegayaa labada nin oo ragga ay wadatay qaar waa dishay sida anu koley maqaalaha igu soo gaartay waa dishay maxay ku dishay ma meeshay lahayd ma dhulkay lahayd ya ma xoolay ka dhaceen mise dhiig horey ka qabeen dhibaato udhexaysa maxay tahay warku waa warkii aan ku bilaabay ninkaana waxba la weydiin maayaba warku kii aan ku bilaabay weyo ninkii awowgaa dilay aabbahaana gowracay adigana diroonku la dhici inaad tiraahdo deris baan nahay oo waan ag taagan lahay doqonnimo dhaafsiisan ma jirto soomaalida waxay tidhahdaa habaar ma dhaafo xooggaaga bidixda alla kaga tus alla kaa tus yani qofku hadduuba maaragtay ninkaasi waa nin iska koron laakiin isa- laakiin isagu wuxuu yidhi een, eh, gumaysi ayaan ku jirnaa buu yidhi waay maxaa hadduu gumaysi gumaysi inuu ku jiro uu qirayo muxuu inuu u hogto maxaa u keenay gumaysi inuu ku jiruu qiray haddana gumaysigii inuu u hogto keenay sheekh ma wuxuu ka liitaa oo iska xun yahay eh, qooley qooley qoorqabad biyo kuma cabtay dhahan soomaalida marka dadku ninkaas aniga hadda waxaan dhaho oo runtii aan hadalkiisa ku cabiro oon ahayn dadka inuu dhuminhayo ummadda marin habaabin iyo mashquulin iyo caqligooda inuu maaragtay duudsiinayo waxaana inaan ku dhaha ma garanayo sheekh waa tahay markana innaga oo ku dhow gebagabada barnaamijka waxaan eegaynaa dhanka ee xildhibaanada baarlamaanka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho maxamuud cali megan wuxuu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka wuxuu sheegaa inuu matalo bulshada gobolka gedo waxaana wax ka weydiinay duqaymahan
aad philibin adeer waxaan kuu sheegahayaa deegaanka isaga ah waa deegaanka xuduudda ku teeran eh, soomaaliya iyo kenya waana saldhig ugu weyn oo hadda complainka uu ka jirayo dhibaato culayska magaalada ceelwaad iyo tuulooyinkeeda hoos yimaada magaalada ceelwaad meesha iyada marka waa meel aada uga fog weeyo eh, deegaanada meel aada uga fog weeyo dowladda soomaaliyeed eh, caasimadda marka fursadda ay ka faa'iidaysanayso ah, waxaa weeye oo ay muddo aana soo noqnoqotay oo hadda sanadan ku dambeeyey soo noqnoqday hataa waxaa dhacday in la eh, geel iyo xoolo hataa la laayay diyaaradaha kii ay garaaceen baa hataa dhacday Eh, ma- marar badan deegaanka isaga dowladda soomaaliyeedna waxaad moodaa diyaar hadda uma aha kenya inay la doondoosato oo weerar eh, weerar iyo eh, iska horimaad iyo ay la samayso waana ka fogtaa waana deegaan aada uga fog oo hadda hadda ciidamada soomaalida way ka fog yihiin laakiin waxaan annaga haddaan nahay mas-uuliyiintii deegaankaas ka soo jeeday waxaas leenahay arrintaas maaha wax birs wanaagga ku fiican haddana maaha in la beegsado dadka de- eh, dadka oo rayidka ah oo aan ahayn eh, dad hubaysan oo ciidan ah oo dagaal ku jiro aysan ahayn oo wax aada iyo aada looga xumaado waana waxaan beegsimada yeelay ogolayn Eh, waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso arrintaas dowladda kenya Eh, xildhibaane waxaad sheegtay in dowladda federaalku ay ka fog tahay eh, meelaha ay kenyaatiga duqeynayso ee gobolka gedo marka ciidamada xabashida la jooga baardheere iyo garbahaarey iyo meelaha la midka ah eh, iyagu miyaanay ahayn askarta dowladda federaalka Eh, ciidamada hadda aad aad sheegayso oo- oo- oo eh, na waxaa weeyo runa waa joogaan degmooyinka qaarkood hadda eh, meesha la yidhaahdo baar dheere iyo garbaxaarey iyo iyo ciidamo ah, gadaal hadda waa dhawey ka tegay oo baad xawo area iyo doolow jidadkana aad bay u xun yihiin jidadka maaha jidad laami ah maaha nin buuraley oo haddana aan laami oo ahayn buu u badan yahay marka deegaanka meesha ciidamada joogaana maaha hadda meelaha ay weerarka iyo ku sameyn ku sameynhayaan oo dadka ku dhibaateeyeen maaha waa wax ka- wixii ka bilowda eelwaa kana sii shisheeyo weeye eelwaa ka bilowda deegaankaas weeye taas marka laga yimaado dowladaha waxaa jira diblomaasiyad madaxda dowladaha iyo xildhibaanada iyo kabinetka iyo waa ay ka hadlaan dhibaatooyinka loo geysto shacabkooda marka meeday kaalintii dowladda kan hadda aniga lagu weydiisay wey midka anigaba dowlad ba dowladdan ka dhiba xildhibaan baan ahay midda iyada oo haddaba aad weydiisay wey midi mowqifka dowladda mid u dhigma ah hale dowladda dowladda soomaalidana iyo mas-uuliyiinteeda iyo xildhibaanadeeda iyo kulli raalli kama noqon karaan in dadka shacabka ah lasoo wararo awood loo lagu maquuniyo dowladda keliya ay ku samayso ma aha wax raalli a kaga yahay qodol ka noqon kartana ma jirto marka ee dhibaatadu waa iska joogto dadka waa la duqeynayaa yay tahay cidda ay ku dhacayso mas-uuliyadda oo qaadaysa Ya, mas-uuliyadda kulligan waa qaadaynaa adiga adiga laftaa waad qaadaysaa mas-uuli mas-uuliyiinta soomaaliyeed qof qofna raalli kama aha adiga taadaa ugu yaro waxaad ka mu- ah, ka ka muuji ka muujin kartaa inaadan raalli ka ahayn dadka soomaaliyeed in loo awood sheegto oo rayidka ah hadee dowladda ay- haddii ay kusii adkaysato dowladda kenyana arrinta iyada dadka shacabka ana waxay noqonaysaa hadee waa qasab oo do- dowlad ahaan iyo iyo iyo shacab ahaanna midna raalli kama noqon karo marka midaan hadda ugu baaqayno ama ama ama aan leenahay dowladda kenya faraha kala baxday ka dhigta Ee, dadka qaar waxay qabaan ee, in xildhibaanada ee ku abtirsanaya gobolka gedo intooda badan ay yihiin qurbajoog dhalasho ka haysta maraykanka iyo ingiriiska carruurtoodana ay halkaasi u joogaan taasina ay sabab u tahay inaanay xildhibaanadu ka damqan dadka ay ku abtirsanayaan ee kenyaatiga uu xasuuqayo taa maxaad ka odhanaysaa
kuguma raacsana midda ayada ah laakiin eh, deegaano badan baa waxay kamid yihiin oo oo riji kasta oo soomaaliya ka mid ah Eh, meel gacanta dowladda aysan weli gaarin sababtana waxaa keenahay oo dee dagaalkan sokeeye iyo waxyaalo fara badan baa jiro Eh, ma aha wax ku sabab u- wax sabab u ah dad baa banaanka degan oo diaspora oo xildhibaano ah ma aha waxay gabad la qabtaa midda ayada ah dadka diasporaha iyo dadka banaanka degan iyo dadka reerahooda beelaha jiraan kulligood waxay la qabtaa deegaanada kale oo iyo rijimada kale ee soomaaliya Ee, xildhibaan waxaa kale oo jirta aragti kale oo sheegaysa in waxyaabaha aad uga hadli la-dihiin ee tacadiga iyo gumaadka ay kenya ka geysanayso gobolka gedo ay tahay idinka oo aanan ka maarmin magaalada nairobi halkaasoo aad ka sii dhooftaan aad ku nasataan hadda qudheeda haddaan kula kaftamo waxaan xog ku hayaa inaad muddo siddeed cisho ka hor aad ka soo laabatay nairobi oo aad bilo ku soo nasanaysay marka maxaad ka leedahay aragtida sidaa odhanaysa Eh, maya taasna ma kuma raacsanay haddaan aniga ka imid haddii aan eh, eh, fasax qaatana inaan sii maraa laga yaabaa marka qo- eh, xildhibaanada waxay rumaysan yihiin waxa ay qabaan ayagoo jooga nairobi qaar ka hadlaan gudaheeda joogo marka ma taasna kuguma raacsanay oo ma hadda qolo qolo kale u ceerinayso oo ah marnay wax kaa soo gaaraan ma filhayo haddii marka ay saa dhab tahay oo wax idinka maanacayaahi aanay jirin inaad ka hadashaan tacadiga kenya maxaad u hadli weyseen hadee waa wax la- wax lama jan- lama janadagareeye waxaadba jiro iyo qofkii marka ayaga ah aad wax laga weydiiyo si u jawaabay ku xiran taha marka ma filahayo hadda xildhibaano eh, ku dhowranahayo oo le- haddii aad waxaas iyo waxaa samaysaan meel kale lain kasoo weeraraya ama ama meel kale waxan kasoo gaarayaan inaysi jir baan aaminsan ugu dambayntii xalku muxuu yahay maxaa u xal ah dadkan ay kenyaatigu xasuuqayaan Eh, waxaan ku sheegahayaa kenya wixii ay samayn ka samaysay deegaankaas iyo deegaano kale oo oo dalka soomaaliya ka mida midna raalli kanoo noqonaysid adiga hadda su-aalaha waxaad ii weydiinaysa inaad raalli ka ahay xildhibaanada deegaanada raalli kama aha dowladdana raalli kama aha marka haddee eh, waxay waxay ku xiran tahaa haddii ay baaqaas eh, dadka aragtida dareenka ay ka qabaan haddii ay joojiso kenya well and good haddii hadday joojin weydana eh, awo- awooddeena iyo kala firirsanaanteena intay doonta hallee karaatee laakiin ma ku ma ku dhowran ma ku dhowran doono waxa ay kenya ka samaysay deegaanadaas iyo dadkaas rayidka ah kaasi wuxuu ahaa maxamuud cali magan oo ka mid a baarlamaanka federaalka ah ee aqoon-yahan cabdulaahi waad maqlaysaa xildhibaanku wuxuu ku andacooday in dowladda federaalku ay ka fog tahay meelaha ay kenyaatigu duqeynayaan arrintaas maxaad ka odhanaysaa waa ka fognahay ma shacabkii baa meesha ka guuray ma ummaddii baa meesha ka guurtay waa ka fognahay hadaas xataa yaanan fahmin baa uu leeyahay xildhibaanka xildhibaanuuna u yahay soomaha ummaddaas saasna waa loo duqaynayaa aawey ilmihiisi aawey ilmihiisi asaga xaggee jiraan ina hebel magan ina magan yaa jamaaca waxaa waaye wax in la fahmaa fiican caqligaagana inaad maaragtay furtaa fiican in wax la fahmaa fiican arma- ninka la yidhaaha farmaajo oo asaga laftiisa gobolka u dhashay waa garanaynaa maaragtay aawey war waa tan uu leeyahay way ka fog tahay ee waxbay ka qaban lahayd ma waa se- se- warkaasi seeya warkaasi waa tadliil waaye waa beeda- beenayn waxaa waaye baadiyeyn dhuumin daadraacin xaqiiqada oo la sokordaha waaye warkaas iska fiirsha reegadow nimankaasi ma aha niman matala gobolka iyo dadka ma aha farmaajo ma aha nin dad nin maraykana waaye waa ninka dhihi jiray meeshan waxaan ka difaacanaa washington where's the washington washington xagee ku taallaa maxaa ka gelay washington nin maraykana waaye mana idiin naxay waxaa idinkugu filan yani absad shay waxyaabaha ugu fudud yaa akhi caqliga hadduu dhumay bar waay wax yar haddii kinyin la gaarsiiyo iyo kuwan la gaarsiiyo tacsidiisu iyo tacsiyeyntiisa ma ka daahdo saacado ma qaadato waaba iska daa maalmee saacado inuu markiiba ka jawaabo waa ka xunaa yidhaah waayo dadkan hadda carigooda la laayay oo sidaa loo galay waa mu- waa muwaxidiin salaaday tukadaan armaajo ama farmaajo ninka aad leedihiin weli asagoo u tacsiinayna ma maqasheen dadka intaa la garaacayay oo arrintaasi waa ka xunnahay saxna maaha kan markuu leeyahay waana gaarin ma ogiye waxbaanu ka qaban lahayn sheekh waxaa waaye waa tanwiim tanwiim waay no wo ee waxaa waaye waa seexin waaye kaniin kaniin hurdo oo dadka la siinaayo waaye dowladan dadka u ahay haddana meeshii waxba kama qaban kari ee muxuu ka qaban karaa waa muxuuse ka qabanaa xaggee joogtaa maaragta maxaa yaa u ogolaaday yaa siiyey salaaxiyada ay ku joogto ee, kulbiyow iyo kismaayo iyo maaragtay ay kusoo gashay gobolka gud dhexdiisa ilaa baar dheer ay ku joogtaa xagee salaaxyadaas xagee ka timid yaa siiyey wax badan ba waxay u baahan yihiin in maaragtay si fiican loo gid- loo maaragtay turxaan bixiyo oo si fiican maaragtay dhabtooda loo taabto waa tahay waxaan soo gaarnay een, guntii iyo gebagabadii dhibaatooyinka kenyaatigu waa joogto duqaymuhu waa kuwo iska socda muddo qiyaastii toban sannadood ah marka xalku waa maxay wuxuu waaye maaragtay dardaaranka ugu dambeeya ama tawjiihayga ama waxay la tahay waxay la tahay waa muuqataa waxa weeye wax muuqdana sheegsheegoodu wax badan ma kordhiyo waa aragtaan farmaajo waa aragtaan xildhibaanadii waa aragtaan kuwa guddoomiyaha ka ah magaalooyinkii iyo gobolka dhexdiisa duqayntiina waa aragtaan kenya ma gardarna kenya ma gardarna salaaxyadan ayagaa siiyey ayagaa soo dhaweeyey ayagaana idinku soo maaragtay baalkeeyey shabaab hadday u hiiliyaan ka warran markii shabaab may mays- ma dhahayo ku fiiri shabaab yaa waay ilaah idinku dhashay shabaab yaa waay shabaab niman soomaaliya oo wadaada oo muslimiina oo idinka aad dhasheen oo idinla dhashay oo joog soomaa laakiin u fiirso xalku wuxuu ku jiro waa iska basiid xalku waa basiid waa muuqdaa xuduuddaas xuduud beenaadka ah kenya nooga baxa oo xuduuddeenna annaga iskale xor baan ahayn nadaa ma dhihi karaan nimanka dowladda sheeganayo dalkeenna noo daa war warku warka saas waa ka duwan yahay warku saas waa ka duwan yahay meesha horta maxaa la isku hayaa war dadku caqliga ha kala qaado indhaha kala furo oo malta la isweydiiyo wal aqoon-yahano dad lagu sheegayo maxaa la isku hayaa maxaa loo leynayaa maalkinya dadkii antay soo aruurisay soo aruurisay soo aruurisay isu keentay oo eh, halka gaarisa gubaay iyo wangale iyo taariikhda weli taas idinkuma dhicin moogta adinka reegada haddaa tihiin xalku wuxuu ku jiraa ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala hala garab istaago anigu waxaan warka uga baxayaa warka waxaan uga bixi reegadow diyaaradihina waa aragtaan darooneska ahaa dadkiinna iyo xoolihiinina waa aragtaan oo dadka gobolka degan iyo soomaali guud ahaanow dagaalku ma dhowee ku daarta oo ka faa'iidaysta yaan la idin lugoynin horaa laidin soo lugooyey ninkii aabbahaa dil awowgaa dilay aabbahaana daba dhigay adigana ku dayday dariskeenna weeye eeshaalamaada doqonnimada dhaafsiisan xaggeed ka keenaysaan wabilaahi towfiiq waa tahay dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan diiradda ku saaraynay duqaymaha ay kenyaatigu ka wadaan gobolka gedo gaar ahaan xuduud beenaadka waxaa marti inoo ahaa aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري ريود أنت يا أحلى نشيد وزهري يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها